waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya saalax axmed jaamac oo kormeer shaqaha ku tegay xarunta dhexe ee headda maaraynta masiibooyinka ee sodma ayaa kulan waxa uu la yeeshay madaxda sare ee headdaasi isagoona warbixinno kala duwan ka dhagaystay guddoomiyaha headda maaraynta masiibooyinka ee sodma maxamuud maclin cabdulle iyo guddoomiye ku-xigeenka headdaasi ayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka la wadaagay warbixinta xaaladda abaarta dalka ka jirta dadaalada gargaarka ee socda yaraynta khataraha masiibooyinka oo adkaysiga aafooyinka dadaalada wacyigelinta ee looga hortegayo colaadda sokeeye oo dhibaatooyin bini'aadinimo sababta guulaha la gaaray iyo caqabadaha iminka jira ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa hoggaanka iyo howlwadeennada sodma ku bogaadiyey gudashada waajibaadka ay hay-addaasi dowladda soomaaliya mas-uulka ay uga tahay gaar ahaan howlaha maaraynta musiibooyinka isagoo oona kula dardaarmay sida dardargelinta howlgallada bini'aadinimo ee xilligan runaantii hay-adda sodma in markiiba la dhaqangeliyo duruuf baa keentay dib loo soo nooleeyo waxaan rabaa inaan aada u bogaadiyo hoggaanka hay-adda iyo howlwadeennadaba shaqadii maalinkaa laydin igmaday meel fog baad ka keenteen wax badan baa idiin qabsoomay maadaama aan ahay mas-uul in muddo ah arrintan indhahana ku hayay ee idinkuna kor joogteynayay waxaa ii muuqata isbeddel ku yimi xagga goobtiinna shaqo isbeddel ku yimi shaqaalaha isbeddel ku yimi nidaamka iyo hannaanka aad ku wada shaqaynaysaan isbeddel ku yimi adeegsiga systemska kala duwan ama airlone systems ha noqoto ama ha noqoto foramyada iyo meelaha isku dubaridka iyo maaraynta howlahan ay noqoto waa howl shan boqol oo actor oo kala duwan ay gacanta kula jiraan donors leh international agencies leh implementing partners leh dadyow mashriq iyo marib ka kala imanaya carabi cajab hay-adihii dawligaah ee soomaaliyeed ee kala duwanaa maamul goboleedyo arrintaasi arrin markaas samir badan iyo dadaal badan iyo iyo hogaamin u baahan weeye aada baan ugu hambalyanaya waxaa iyana aada si wacan uga qeyb qaadateen shirkii climate changeka ee ka dhacayay magaalada baco oo aan aan ku bogaadinayo guddoomiyaha iyo howlwadeennadu sidii aada uga qeyb qaadanayseen ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in dowladdu ay doonayso in laga shaqeeyo ka hortagga xasarooyinka dhaca ka hor inta aysan saamayn ballaaran ku yeelan nolosha bini'aadanka iyadoona la saadaalinayo in bilaha soo aadan dalka ay saamayn ku yeelan doonto abaar daran waxaan kaloo iyana dul istaagaynaa in aydan arrintan u arag arrin markay xaaladee timaado uun laga jawaabo oo aada xagga airly warning systemska in laga sii digo oo laga sii digtoonaado mar haddii lasii digo oo lasii digtoonaado waxaa ka ratibmaysaa in laga gaashaanto oo wax laga sii qabto laga hortago arrintaasina arrin ahmiyad weyn oo la dowladda weeye oo rabta in laga guuro arrimaha humanitarianska ee mar walba laga jawaabayo loo guuro more resilience programming waxaa ayaan darro ah inkastoo de qadarta alla uu qoray aynu la noolaanayno in haddana mar kale ku dhowaad saddex dalool bulshaweynta soomaaliyeed muwaadiniinta soomaaliyeed ay bilaha soo socda halis ugu jiri doonaan abarbaan five point nine milyan muwaadiniinta soomaaliyeed ah oo deegaanada kala duwan ee dalka ah ilaa iyo waqooyi iyo bari gobollada dhexe ilaa iyo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya inay intuba halis ugu jiraan oo kii beerta lahaa iyo kii bar xoolaad lahaaba uu halis ugu jiro soomaalidu hayntoodu bar iyo beer bay u kala baxdaa taasi waa barnaamijyadan la yidhaahdo risk mitigationka insurance laga lahaado in kutalaga laga lahaado waa qorshayaasha waaweyn ee xukuumaddan ay leedahay waanu idinku garab taagnaan doonnaa waanu idin taageeraynaa waanuna idinku kor joogteynaynaa sida aada u gudanaysaan hawshan weyn ee laydin igmaday dhanka kale madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo kormeer shaqaa ku tegay taliska guud ee ciidanka ilaalada xeebaha ee somalilan iyo taliska guud ee ciidamada debdemiska isagoona halkaasi warbixino uga dhegaystay taliyayaasha labada ciidan madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro oo kormeerka ay ku weheliyeen qaar ka tirsan golaha wasiirada ee somalilan iyo maayarka magaalada hargeysa ayaa halkaasi ka hadlay isagoona marka hore si weyn ugu mahadceliyey ciidamada ilaalada xeebaha ee somalilan waxaana uu sheegay in ka xukuumad ahaan ay waajib ka saaran tahay inay kordhiyaan tababarka iyo aqoonta ciidamada ilaalada xeebaha ee somalilan maadaama ay hayaan howl muhiim ah isagoona sidoo kale soo dhoweeyey heshiiskii dhowaan ka dhacay khaza waxaan uga mahadnaqayaa taliyaha sidii faahfaahsanayd ee uu sheegay waajibaadka ciidanka ilaalada xeebaha somalilan ee kala duwanaa iyo sida ay u guteen waana ku bogaadinayaa ciidanka siday waajibaadkaa u guteen nafurnimada ay sameeyeenba maanta dunidu way isku xidhan tahay waa edeg yar waxaana isku xidha badaha marka badda inaynu sugno ammaankeeda adkaynta nabadgelyada iyo isu socodka iyo la dagaalanka dembiyadaba dunidana iska kaashanno waa arrin muhiima oo u ah ammaankeenna iyo ammaanka dunidaba waxaan qirayaa shaqada nafurka ah qaranka u haysaan xukuumad ahaan waxaa naga go-an inaannu horu marino tababarkiinna aqoontiinna iyo qalabkiinnaba annagoo la kaashanayna awooddeenna dhaqaale iyo dalalka aynu saaxiibka nahayba kormeerkaygani waa inaanu noqdo xogogaal nolosha iyo duruufaha iyo xaaladaha kala duwan ee ciidanka iyo buddhigga howlaha dib u habaynta iyo casriyeynta ciidamada kala duwan ay xukuumaddu qorshaysay bilowgeeda waxaan soo dhoweynaynaa xukuumad ahaan heshiiska khasa oo colaadda ka taagan badda cas iyo ammaankeedaba wax ka taraya waayo badda colaadda ka socota saameyn badan bay nagu yeelatay dhaqaalaheenna qiimaha badeecadaha iyo waxyaabahaasoo dhan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro madaxweynaha somalilan ayaa sheegay in somalilan ay ka mid tahay milkiilayaasha ugu muhiimsan ee badda cas sidaa darteed aqoonsi-la-aanta somalilan aysan xalaal ka dhigaynin in laga reebo ka hadalka xaaladaha badda cas iyo gacanka cadmeed sida uu yidhi dalalka badda cas dowladaha kulaalaya iyo quudaha dunida ee danaynayaba waxaanu xasuusinaynaa in somalilan ay ka mid tahay milkiilayaasha ugu muhiimsan badda cas waxay awood u leedahay gacanka cadmeed oo ah afaafka badda cas laga galo sida awgeed aqoonsi la-aanta somalilan xalaal ka dhigi mayso in laynaga reebo arrimaha khuseeya badda cas iyo amnigeedaba waxaanu nahay dowlad xilkas ah oo u diyaarsan inay kaalinteeda ka qaadato daneeyayaasha kalena ay kala shaqayso koruqaadista ammaanka badda cas waxaanu ka shaqayn doonaa inaannu sii xoojinno ciidamada ilaalada xeebaha somalilan si ay kaalin mugla uga qaataan dadaalada heer gobol iyo heer caalami iyo sugidda ammaanka gacanka cadmeed iyo badda cas waxaan idinkula dardaarmayaa inaad sii wadaan dadaalka iyo shaqada aada qarankiinna u haysaan idinka oo niyadda ku haya in dowladdiinna iyo dadkiinuba ay yihiin shaqada culus ee aad u haysaan idinku garab taagan yihiin insha allahna ay idinka abaalgudi doonaan ciidamada badda waxaan si gaara mar labaad ugu mahadnaqayaa sidii aqoonta lahayd iyo xirfadda lahayd aad markii dhoweyd noo tusteen inaad dunida la socotaan inaad baddeenna la socotaan inaad markabka jina ka yimaada la socotaan inaad badeenna wixii soo galaya wixii ka baxayaba la socotaan inaad xuduudaheenna dhammaantood ilaa halka ugu dambaysa ilaa halka ugu xigta xagga jabuud aad la socotaan inaad la dagaalamaysaan mukhaadaraadka inaad la dagaalamaysaan dembiilayaasha inaad la dagaalamaysaan argagixisada wararka s b s magaalada muqdisho
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali